wararka naga soo gaadhaya magaalada garowe ayaa sheegaya in goor dhoweyd magaaladaasi lagu dilay sheekh cabdilqaadir nuur faarax gacamey oo ka mid ahaa culimada ugu caansan soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada garowe waxaa haatan si toosa ugu jira maxamed cabdinuur oo ku sugan magaaladaasi garowe islamarkaasina ah ka agdhow cusbitaalka maxamed haddii aad maqlayso bal noo faahfaahe dilka allaha u naxariistee sheekh gacamey oo naloo sheegay in goor dhoweyte la dilay
saro sheekh cabdilqaadir nuur faarax gacamey allah u naxariisto waxaa la dilay salaada casarka isagoo ku jira magaalada garowe markii gacanku dhuubiyaha uu dilayna waxaa ceyrsaday dad dibadda joogay wiil iyo gabar baa ceyrsaday sida warku haddeer aniga igu soo gaaray maka cisbitaalka markaan imid wuxuu damcay inuu isaga reebo xabad wiilkii iyo gabadhiiba wuu dhaawacay oo xabado dhaawaca ku yaala hase yeeshee way ku guulaysteen ugu damaystii inay qabtaan gacan ku-duugiyihii isagiina stationka lagu hayaa waxaa le ilaa hadeer la ii sheegayaa inuu nin dhalinyaro ah oo ilaa labaatan ilaa soddon jir u dhexeeya inuu yahay mase arag anigu gaar ahaan ma aanan arag marka maxaa loo malaynayaa ninkaasi inuu ku weeraray sheekha ma wax isaga ka dhexeeyey mise weerar guud oo bartilmaameed ku socday buu haa
maya walaale weerar wuxuu ahaa bartilmaameed ku socday muddo horeba muddo badan baa ay sheegeen ururadan argagixisada oo al-shabaab ahay inay dilayaan sheekh axmed waagi markii la dilay raggii lagu daray in la dilo buu ku jiray marka ma ahayn wax gaaro ka dhexeeyay isaga iyo iyo iyo iyo sheikha ma aysan ahayn waxa weeye diliin qorshaysan oo loogu soo talagalay buu ahaa maxamed cabdinuur ilaa intaa aada og tahay ninkaasi markaa ma dadkii masaajidka ku jiray buu ka mid ahaa mise dibaddu intuu ka soo galay ayuu sheekha toogtay bal sidii falkaasi u dhacay ogaantaa inta aad kala socoto
sahrooy anigu horta goobjoog ma ahayn hadeerna markaan cisbitaalkii imid warar ka laysiinayo oo la ii sheegayo dee qof waliba waxaa suuragala inuu war ku sheego ilaa hadeer warkaan anigu maqlay oo aanan hubaal boqolkiiba boqol ku oran karin waa siday u dhacday waxaa la ii sheegay inuu masaajidka kula jiray gadaalna ka toogtay xabad madaxa inuu kaga toogtay isagoo salaadii ku jira
marka wiilka iyo gabadha isku dayey ninka inay qabtaan ma yaga gacanta ku soo dhigay mise cid kala ka caawisay markii uu rasaaseeyey
maya iyagaa qabtay sida la ii sheegay iyagaa wiilka iyo gabadhaasaa qabtay oo dhaawacu hadda labadoodu soo gaaray kabacdina waxaan malaynayaa in kolay dad kale ka daba yimid ciidanka mayaa kusoo hormaray detailskaas saaroy ma hayo waan gartay marka sheekha waxaa la sheegay inuu salaadii casar ugu jiray masaajidka wax hadala ama khudbada miyuu ka jeediyey masaajidka oo loo malayn karo inay xasaradaasi dhalisay ama weerarkaasi ay keentay
maya walaale ma aysan dhalin masa shiikhu markuu khudbadaha iyo iyo iyo iyo awjeedinayo masaajidada waaweyn buu tagaa oo oo oo oo magaalada garowe masaajidka lagu dilayna masaajid yara oo gurigiisa agtiisa ahayd ayuu ku tukanayay markii la dilay marka khudbadna ma uusan jeedin mana uu hadlayn mana uaynaya ayaamahan oo dhanna xataa wax khudbada oo jeediyey waxaa anigu dareemayaa inuuba iska xanuunsanaayo masaajidkaas agtiisa oo ku dhow hadduu aad iyo aad u caafimaad qabo badanaaba wuxuu tegi jiray masaajidada waaweyn laakiin maadaama uu masaajidka u dhow gurigiisa ku dhow ku tukanayay oo yarka waxaan malaynayaa inuu inuusanba xoogaa aw iska joogsanaa oo gurigiisa iska joogay waan gartay marar badan bay dhacday in culimaa udiin iyo shakhsiyaad magac kuleh dadka soomaalida lagu dilay gaadmo ama weerar sidaasi oo kale ah ilaa hadda ma jiraan wax mas-uuliyiinta maamulka puntland ay ka soo saareen oo la xidhiidha dilka sheekh gacame
maya walaale ma jiraan ilaa hadeer de waktiguba kollay wakti dheer ma ayan haysan maamulku inay wax soo saaraan marka ilaa hadeer intaan ogahay anigu ilaa hadeer waxay kasoo saareen ma jiro sheikha dilkiisa maxamed cabdinuur wararka kaa soo gaadhaya dadkii iyagu isku dayay inay ninkaasi qabtaan loo malaynayo inuu yahay gacanku dhiiglaha ma sheegeen wax tafaasiila ama ninkaasi inay garanayaan oo wax sharxi kara ma kaaga sheegeen
mwalaale iyagiina dhaawac weeyo nooma anigana ioma suuragelin inaan u galo meesha lagu daweynayo gudahay ku jiraan isbitaalka gudihiisay ku jiraan waan tegay iridka laakiin waa kasoo noqday zaxmad iyo dad tiradiis magaalada dadkii intii badnayd magaalada intay soo baxday bay isbitaalka joogtaa marka cidinaha inay hadeer waraysiya wax waraysiya oo iyagukuiyeen haba yaraatee anu ilaa hadda aan ognahay ma jirto aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi dhegaystayaal wuxuu ahaa maxamed cabdinuur oo ku sugan magaalada garowe oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayey dilka allaha u naxariista ee sheekh cabdilqaadir nuur faarax gacamay oo ka mid a culimmada ugu caansan soomaaliya oo lagu dilay goor dhoweyd magaalada garowe